sannadkii lasoo dhaafay soomaalida tahriibka yeman kusoo gasha waxa ay noqdeen kuwii ugu yaraa muddo shan iyo toban sannadood ku dhow waxaana si taasi ka bedelan sare ukac hoggan laga dareemay tahriibayaasha itoobiyaanka ah ee iyaga lafahaantooda kasoo ambaqaada xeebaha waddanka soomaaliya tirakoobkan waxaa si rasmi a u shaaciyey hay-adda u n h c r ee qaxootiga adduunka waxaanay xustay in sannadkii labada kun iyo labaiyo tobankii uu ahaa mid hoosu dhac baaxadle laga dareemay qaxootigii soomaalida ahaa ee isku soo shubi jiray xeebaha waddankan yeman sannadkaasi waxaa dalkan yeman soo gaaray qiyaastii boqol kun oo tahriibe kuwaasoo ay soomaalidu wax ka yar shan meelood meel ka ahayd halka afarta iyo googo-a kalena ay itoobiyaan ahaayeen yuusuf deeriye koogaar oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga soomaalida yeman ayaa tilmaamaya in sababaha ugu ballaaran ee isbeddelkaasi keenay ay yihiin deganaanshiyaha laga dareemay qaybo ka mida soomaaliya iyo halis xooggan oo ay tahriibayaashu waajahaan marka ay yeman soo caga dhigtaanba kuwaasoo afduub kufsi iyo dilba isugu jiraan caamilka koowaad waa dowladdan cusub oo dhalatay rajo fiican ka qabaan caamilka labaad waa cabsi dumarkii iyo dadkii soo carari jiray ee soo tahriib jiray ashabaabta waddanka soo saari jiray iyagoo awalba ijbaari iyo khasab ku imanayay ay ka cabsadeen dhibkii halkan kaga dhacayay marka ay soo gaadhaan xuduudaha yamanta kufsigii iyo baarashadii iyo xajiskii ama loo qabsanayay ee madax furasho ama marka isiyaan ka gudbo waddankan oo waddamadan kale hadiyo goor dadka hamadoodu maaha halkan waayo halkan waxba mayaalin iyadana ay dhibkaas ku dhacayeen gabdho la kufsado qaar la qabsado qaar lala meelaha lagu xidho xuduudaha oo iyaguna taasna ay cabsi badan ay dadku ka qabaan bishii februari ee sannadkii labada kun iyo koob iyo tobankii waxaa yeman ka qarxay dibadbaxyo ay dagaallo ku lamaan yihiin kuwaasoo qalqalgeliyey deganaanshaha dalka waxaana jira soomaali boqolaala oo xiisadahaasi ku saamoobay taasina waxa ay keentay in tahriibayaashii uun gurigu ka hayay in ay yeman yimaadaan ay in badan tallaabadaasi dib uga fiirsadaan waxaa kaloo dhacdooyinkaasi la socday sida uu guddoomiyaha guddiga qaxootiga soomaalidu sheegayo shaqola'aan baaxsan oo iska daa qaxootiye ay dadkii dalka u dhashay kuleylkeeda dareemeen halkan aynu ka dheregsanay inaan wax shaqaa ooleyna waynu iska fadhfadhino oo camalla'aanta yeman saayidka noqotay iyo sidii civil unrestigu dhacay ama dagaaladii sokeeye u dhaceen labada kun iyo koob iyo tobankii bilowgeedii waddankan dee dadku kuma soo dhiiranayaan oo waxaweyaan qofku lafiisa uga baqay dagaal buu ka carariyay meel dagaal ka socdo ama aan istiqraar ahayn oo deganaanshaheedu sax ahayn cidna iman mayso waxaad arkaysaa dadkeenna inta badan iyagoona weydiinaya dibu noqosho ama dibu celin kasakow tirakoobkan ay u n h c r soo saartay waxaa hoosu dhaca ku yimid tahriibayaasha soomaalida ah sannadkii naga tegay laga dareemay goobaha ay soomaalidu marka ay yeman soo gaaraanba lama huraanka tahay in ay booqdaan sida xaafadda basaatiin ee magaalada cadan lama qiyaasi karo in arrintani ay soo noqon doonto marka uu idlaado sannadkan aynu ku jirro hase yeeshee labadii bilood ee ugu horreysay waxaa muuqatay in iska daa dad badan oo yeman soo gala eh kumanaan horey usii joogay u xirxirteen safar noqosho ah oo ay ku tegayaan waddankoodii hoyo jacfar kukaay v o a sanca